kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a si toosa uga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo weliba caalamkao dhan oo nagala socotaan boggayaga internetka ee v o a somalycom
dhegaystayaal waxaa naga xusuusinah in idaacaddani ay ka duwan tahay habkii hore ee aanu tooska idiinku soo tabin jirnay taasi oo ay sababtay xaaladda degdega ee la xidhiidha xanuunka koronafirus oo aanay shaqaalaha idaacaddu u soo shaqo tegin xafiiska
barnaamijyada dhegaystayaal idaacadda ku maqli doontaan ayaa ah kuwa hore loo sii duubay oo aan idinka soo xulnay kaydka v o a
idaacaddan oo idinla socotiinayaan sahre ciidla nuur iyo cabdixakiin maxamuud shirwac barnaamijyada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a cawayska washington hambalyada iyo heesaha iyo dabcan qodobo kale
aan ku bilownay dhegaystayaal xeryaha qaxoontiga ee waddanka kenya oo la tilmaamay inay ku nool yihiin boqolaal qaxoonti soomaaliya oo qaarkood ay halkaasi ku noolaayeen ku dhowaad soddon sanno ayaa marka laga soo tago inay qaxoonti yihiin sidoo kale ay jiraan isdhexgal dhex mara qoomiyadaha kale ee goobtaasi kula nool waxaana ka mid a dhinacyada ay bulshadaasi ay iska dhex galeen dhinaca ganacsiga oo qaarkood wada samaysteen ganacsi ay shuraaka ku yihiin waryahayaga cabdicasiis berrow ayaa haddaba warbixin oo arrintaasi ku eegaya nooga soo diray magaalada nairobi
waa aragti ganacsi oo dhif ah oo ka jirta deegaanka kolpiye oo ku yaala duleedka xerada kaakuma ee dalka kenya oo ah goob loo dhisay in lagu deegaameeyo bulshada qaxootiga ah iyo dadka kenyaanka ee ka soo jeeda ismaamulka turkana halkan waa dukaan ay si wada jira u leeyihiin dhallinyaro soomaaliyeed oo qaxooti ah iyo kuwo kale oo ka soo jeeda jamhuuriyadda suudaanta koonfureed waxaa ka soconaya ganacsi soo jiitay qowmiyadaha kala duwan ee halkan ku nool farxaan cabdi warsame oo lahaa fikradda ganacsigan waxa uu hadda la shaqaysanayaa da'yar aysan iskudal lahayn balse aragtida ganacsigu ay midaysay waxa uu ka warramayaa sida ganacsigan uu ku bilaabmay runtii waxaan dukaankan bilownay labada kun iyo lix iyo tobanka dhammaadkiisii hadda wuxuu gaaray sanadkii saddexaad buu gaaray fikraddan waxaan ku bilownay aniga iyo dhallinyaro baa fikrad isku keenay laakiinse fikraddu waxay ku bilaabatay sidaan noloshaan aan u bedeli lahaa qaxootiga aan ku jiro oo aan u geli lahaa nolol sidaan ka dugan ayaan fikra waxaan geliyey inaan sameeyo ganacsi ganacsiga waxaan waqti badan buu ila soo qaatay fikrado badan buu ila soo qaatay laakiin aakhirkii waan ku guulaystay oo hadda waa kan aad ujeedid oo dukaan weyn baxgan iga furan binta tabank waxa uu halkan ku matalayaa qofka leh oo ka soo jeeda dalka south sudan oo dukaankan ku leh saami waxa uu sheegayaa in soomaalida iyo saaxiibadiis uu la shaqeeyaba ay isfahmeen islamarkaana si wada jira ay shaqada u qaabilaan shakadani waxaay bilaabatay mar aan ka wada shaqaynaynay hay-adda filimay taasi ayaana sababtay inaan isbaranno fikradda ganacsigana xaggaa ayuu ka yimi kadib markii aan iska soo casilay shaqadii taasi ayaa sababtay inaan halkan ku soo biiro waxaana sabab u ahay saaxiibkay oo lagu magacaabo uuje isaga ayaa halkani keenay farxaan ayay saaxiibo yihiin oo soomaali ah markii aan halkan imi waxaan isku barannay farxaan iyo yar kale oo dhuu la yidhaahdo iyo haweenay iskale ganacsiga maambaja oo la yidhaahdo margaret taasina waa midda aan ku bilaabay howshan dadkanna aan isku fahamnay aniga iyo farxaan midba marka uu rabo ayuu ku laabtaa kaakuma shaqadeennu waa fududdahay si fududna waan isku fahamnaa weligeenna waxaan isku qabannay ma jiraan intii aan ganacsigan joogay shaqada waxaan u wadnaa si caadi ah oo wanaagsan dhalinyarada halkan ka shaqaysanaysa kuma midaysna dhaqanka diinta jinsiyadda iyo luuqadda laakiin waxaa dhammaantood midaynaya daruufta nololeed oo waa wada qaxooti dhibaatooyin badi isku mid ah dalalkooda uga soo cararay bita tabank waxa uu leeyahay in dhaqamada cuntada kala duwan ay hadda ka dhammaadeen dukaankan oo mararka qaar waxaa lagu bisleeyaa halkan raashiinka soomaalida ay quudato halka mararka qaarna ay karsadaan raashiinka south sudan laga isticmaalo kala duwanaanta jinsiyadeed waxa aan ka barannay waxyaabo kala duwan tusaale ahaan hadda waxaan cunaa baastada markii hore ma jecleen inaan cuno baastada laakiin hadda waxaan ogaaday in baastadu ay tahay raashiin macaan xitaa iyaguna waxay naga barteen waxyaabo badan sida inay cunaan oominaa soomaalidu ma cunaan oominaa laakiin oominaa hadda way cunaan iyo soorta adag ee ugaalida xitaa way barteen sida loo sameeyo saaxiibbo aad taqaan haddii aad la shaqayso iyagana ay ku fahmaan waad ku raaxaysanaysaa shaqada iyo waxaad qabanayso markii aad xitaa fiiriso ilaa iyo laba kun toban iyo toddobadii markii aan ku soo biiray shaqada ilaa iyo hadda waan ku raaxaysanayaa shaqada farxaan cabdi warsame ayaa waxa uu ka waramayaa isdhexgalka nuucaani oo kale ah faa'iidada uu u leeyahay dhallinyarada isagoo hoosta ka xariiqay inuu jeclaan lahaa in dalka soomaaliya uu fikirkani oo kale uu geeyo haddii uu arko fursad uu ku laaban karo laakiin waxaa isweydiinayaa goorta nabad ballaaran ay soomaaliya ka islaaxi doonto si isaga iyo saaxiibadiiba ay dalka soomaaliya ganacsigan u geeyaan barshada igu weyn haa haddii aan nabad helo oo aan habeen kasta waxaan qalbigay ku jira waddankaa goormuu nabad noqon doonaa meeshaan isma lahayn inaan imaado qalbigaygana kuma jirin laakiinse waxa ay keenay coladaha iyo dhibaatooyinka ka jira waddankayga dadka halkan ila jooga aad baan uga hangweyna inaan mar soomaaliya isla tagno oo sidaan xaggan uga shaqaynayn oo kale inaan soomaaliya uga shaqayno oo aan samayno dadka soomaaliya dadku adduunka ogaado dadka waddanka soomaaliya in loo soo shaqo tagi karo sidaan xaggan ugu soo shaqo tagnay oo aan ka shaqaynayno oo intaanu qowmiyadood lix qowmiyadood oo kale kala dugan aan wada shaqaynayno baa waxaan mar jeclaan lahaa inaan arko waddankayga soomaaliya oo qowmiyado badan ama caalamka oo dhan imaanayaan oo nabad ah xerada kaabkuma iyo deegaanka kulpiye waxaa ku nool qaxooti badan oo ka soo kala jeeda ku dhowaad saddex iyo toban dal oo ku yaala bariga iyo bartamaha afrika haddana dhallinyaradan ayaa noqday kuwa sameeya isdhexgal wada ciyaaro kubadaha iskuullada wada dhigta halka kuwan ay bilaabeen isdhexgal hor leh oo dhinaca ganacsiga la xidhiira haddana dhammaantood waxaa ku wada taagan goorta haweendha qaxooti laga reebi doono magacyadooda oo hadda si wada jira ugu sifkan taasi uu micnaheedu yahay goorta iyagoo aan qaxooti ahayn ay dalalkooda si nabada ugu noolaan lahaayeen cabdilcasiis barrow v o a nairobi
hagaag dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington haatana kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington oo uu inoo hayo cabdixakeen maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maxaad u falay garaysay haddaan lagu fiidh garaynin lagu finance garaynin mani lagu fan garaynin folos ha telin garaynin nimcaa fayn garaysateene haddaan laydin halad garaynin lacag laydin bay garaynin guryo laydin gif garaynin laydin lugaftar garaynin balcar soo muufgareeya sharciyada kansalgareeya waa jawaaba dhallinyarada dalka gudihiisa ku sugan ay ka bixiyeen waana iyo weliba tale uu siiyey wiil qurba jooga barnaamijka ayaad sheekadaasoo dhammaystiran kaga bogan doontaan harse iga dardaaran ayaan ku hollinayaay
waxaa kaloo aan idiin hayaa qayb kale oo ka mida dastuurkii jacaylka caawana waxa aad barnaamijka ku maqli doontaan qodobadan fajida caashiqu ma geyo dadku isu fiirsadiyo faduul iyo been ma geyo shakiga iyo foorjadiyo wuxuu ku falaagayo fajca looguma ducayn haddaad adna haddaad adna feejig tahay raggaba hadalo ma fureena farxaddaan kula qaybsan laha farxaddaasi la wada qaybsanayana barnaamijka ayaad kaga bogan doontaane dhinacaasi jacaylada la dhowrayo ka fogaan maynay axmed aanshana waxa uu yidhi barnaamijka inta aynu ku guda jirno ayaa dhegaystayaal heestaasi iyo weliba heesa kaleba ka bogan doontaan barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington haddii aynu ku bilowno dhegaystayaala dastuurkii jacaylka loo dejiyey oo aynu toddobaadkii hore ka maqalnay laba heesood oo ka mid ahaa qodobadii ugu horreeyey dastuurkaasi kuwaasoo kala tilmaamayay barashada jacaylka iyo weliba sidii xaqiisa loo siin lahaa caawana waxa aynu ugu hore ugu sii socon doonnaa qodobada kale dastuurkaasi uu ka kooban yahay waxaana soo dhowayn doonaa abwaana farxaan maxamed jaamac oo ku magac dheer farxaan bowkax oo hal abuur ku noola dalka faransiiska oo isagu qodobadaasi dastuurka jacaylka uu bixiyey heese kala duwan ka curiyey waxaana uu caawa inoo faahfaahin doonaa qodobada kale ee ka mida dastuurkaasi qodobka saddexaad ee aynu ku soo qaadanayno heeska saddexaad waxa weeye isagana macnihiisu waa la bartay waajibaadkiisina wuu yimi qodobkani markaa waa yar canaano iyo iyo tusaalayaashiio wuxuu leeyahay de mar haddii saa loo fahmay oo qofkii fahmay ee heesaha hore dhegaystay uu wax jeclaaday ila waa qof yaqaane waa in isagana de aan laga siyaasadayn jacaylka oo waxaa la dhahaa jacaylku siyaasad ma aha isdabamar iyo waa inaan waa inaan waa in lanleemada laga ilaaliyaa marka wuxuu leeyahay kalsoonidii baa ugu weyn oo wuxuu leeyahay kalsoonidu waa sad weyne hadduu ruux kuu sir sheegto sadriga adig kuu baneeyo sokeeyaa loo dhoqdaayo suliya dabin looma oodo intuu kugu sooro maanka ilaa sidayaasha dhiigga adiga saldhi kaaga yeelo hadduu ruux kuu samaado sigsaag waa laga jiraa saadaasha la dhowrayiyo sigsaag waa laga jiraa sabool iyo ta sumada noloshay ku taalo sabool iyo taajir weeyo adduun waa loo samraaye siyaasad jacaylku maaha siyaasad jacaylku maaha waxaan maqli jiruun hees hees iyaduna dhowaan soo baxday oo odhanaysay caashaqu dan guud maaha marka waxa danguud maaha marka tana qodobkeeda saddexaad waxay leedahay siyaasad maaha baashiyaan lagu ciyaarin baad leeda oo laga dhigin siyaasad labada qofa loo daayo yaan la siyaasadaynin qof baa kalsoonidu waa sad weyne hadduu ruux kuu sir sheegto sadriga adig kuu baneeyo sokeeyaa loo noqdaay suriya dabin looma oodo qofku wuxuu kaa mudan yahay ayaa dee loogu jawaabaa oo abaalkiisa la siiyaa hadduu qofkan qalbigiisiiba ku siiyey oo waktigiisii ku siiyey oo niyadiisii ku siiyey ha dhibaataynayna waxa weeyaan adiguna soo dhaweyso aad iyo aad de naseexa waa lala jiraa w adiguna waa loo turaayo waa hagaag farxaan waa kaasoo la beray xaqiisii la siiyey islamarkaana siyaasadii laga ilaali dee maxaa hadhay marka waxaa hadhay un soo maaha waa in waa in labadii qof ay dee wixii isla jaan qaadaan ay midhihiisi gurtaan soo maaha
ha wa waa inay midhihii gurtaan markaa bal laba ka mida dadkii midhahooda gurt midhihiisa gurtay oo wadaa hadlaya haddaynu ama wada heesayaba aan dhehe aynu iyana hees ka mida heesihii dastuurka jacaylka aynu cabdixakiinow soo qaadano inankiibaa wuxuu leeyahay jacaylku fudayd ma geyo lamaanaha ficiltamiyo faquuq iyo eed ma geyo fikrado kala leexsanayo fal taban kuma dararayo fidmada waa laga jiraa haddaad ila fahamsan tahay adaan kugu faanayaayo silkaanba dayeen haween ayuu inantii leeyay inantiina waxay leedahay fajida caashiqu ma geyo dadkuoo isu fiirsadiyo faduul iyo been ma geyo shakiga iyo foorjadiyo wuxuu ku falaagayo fajca looguma ducayn haddaad adna fa haddaad adna feejig tahay raggaba hadal uma fureene farxaddaan kula qaybsan la
waa haddaad nin soo jeedo tahay adigu meel kalama tagaan baa tidhi marka ereyga ereyga ku jiro farxaan fajida fajida caashiqu ma geyo macnaha waa waa markaa waa in la munaafaqadayo baalkaasi ma jira miya dee bahalka wada mixnad buu noqday oo hablihiina waa tan la yidhi kunbay la sheekaystaan midna way ka raacaan moogta raggiina raggiina keebla yuurub buu noqdo wuxuu isleeyahay wallaahi kunkaasaad kollay ka mid tahay bal adiguna dhowr iska wadwad buu isleeyahay moogta bal markaa waxay tiri haddaad adiga hadday wax walbaba dhankaa yihiin anigu meel labama tageen ha markaa balse ay aaminaadii kor ugu soo kacdo haye ayaynu ayay u leeyihiin ewataa farxaddaan kula qaybsan lahaa bay bay bay inantiina leeda waan gartay waa qodobkii afraad ee dastuurka jacaylkaa la isla qaybsaday kiisii shanaad kiisii shanaad markaa maxaa kii shanaad waa dee in awlaaddii un dee la dhaqo soo maaha oo dee gurigii reerkun la dhaqo wax kale ma jiraan dardaaran waa la dardaaran haye haye waa dardaaran kii shanaad waa waa waa waa duco wuxuu leeyahay jacaylku ha jiro ha joogo jannada ha tago ha jiifo ha jabo cadowgii ha jeesto dadkii isjantaa ha jaaro tallaafo magayo jujuube ka jira muranka iyo jiciirta jawiga noloshuu jilaayee jilciya hadalkiiyo jalbeebta ha jabin qalbiga ha jifaynin jawharee axdigii ha jiidhin jikaar ha igu odhan shareexo jawaab waxa yeesha jiidhka waa dardaarankiyo dee waxaa lagu dardaarmaya maadaama uu meerdhalay sidii uu waari lahaa u dhaqmi lahaa hadalkiisi iyo macaamilkiisi unbaa lagu dardaarmayaayo dee waa laysu faatixeeyey waan gartay marka haddaan si kale ku weydiiyo dastuurkan yaad ugu tala gashay marka laga yimaado dee jacaylka guudo dee cid walba ka dhexeeya cid gaara oo inay ku dhaqanto ma garanaysaa waayo dastuurka dastuurkan waxaan ugu talagalay dhammaan lamaanayaasha soomaaliyeed hadday kuwa waaweyn yihiin oo xasuus iyo waayo iyo dee dugsanaya iyo hadday dhalinyar iminka haasaawaysa tahayba dee maadaama aanu sugaanleydii nahay ile dadkii waxbay naga filayaane waxaan isiri waar bal intaa dee inay meel u buuxiso gaw uga sii baa tiri xabadda ah hadda haddii alla ka dhigo dee xertii dareenkana dee waa tihiine baan isiri bal waxqabadkii waxqabadkii xerta dareenka ha noqoto baan isid waa hagaag de laakiin xertaa kole gaar baynu geli doonaa mar gaara laakiin de ilaalin buu u baahan yahay dastuurkii ciddii jabisay in anshax mariyo la qabto cidda si fiican ugu dhaqanta la abaal mariyo ciddii ka leexatay lagu soo toosiyo dadkii dee marka hore iyaga laftarkoogiiba in la baro intaan waxaaba la gaadhin faafin maan u baahnayn dastuurkii in dadkii la gaadhsiiyo si ay ugu dhaqmaan
ha hayo waxaa baahintaa kow ka ah dee qolyihiinan idaacaddu inaad warkaas sii daysaan haddii alla ka dhigo marka ay bulshada gaadho ee xeerarka iyo qodobadaas dee ay gaadho ayaynu markaa ku xejinaynaa qeybtii labaad oo ah imtixaanka jacaylka qofkii dhacayna dee waynu ganaaxi doonaa markaa
waxaan rajeynayaa inay dad badani baasi doonaan baalkaasa loo jecel yahay
insha allah insha allah aad buu dhegaystayaal u mahadsanyay abwaan farxaan bowka ka dheeraan mayno jacayladaasi la dhowraye markana aynu eegno dhinaca heesaha oo aan iyaguba marka loo eego ilaalinta iyo dhowrista jacaylka aan dabyarshidaynin islamarkaana aan soo qabta heesta caashaqu danguud maha iyo weliba codka fanaanka axmed
carshe
heestaasi caashuqu danguud maaha iyo codka axmed aarshe haddii ayn dhegaystayaal intaasi kaga soo gudubno islamarkaana aynu barnaamijkeenna cawayska washington hore ugu sii soconno intiinnii dhegaystayaal aad la socotay barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkii hore waxaad ku maqasheen sheeko xiisa badan oo uu sameeyey islamarkaana uu suugaan ka curiyey abwaan aadan muuse haybe oo deggana dalka ingiriiska gaar ahaan magaalada london sheekadaasoo ahayd mid dhex maraysa wiil dhallinyaro ah oo qurba joogaya labadiisa waalid waxaynaynu maraynay kiiyo hadda waa wiilkii iyo dalkii dib loogu celiyey si loogu soo guuriyo islamarkaana uu dhulka u soo barto isagoo islamarkiiba la kulmay dhallinyarada ficiisa ah ee waddanka hore ugu noolaa iyadoo markii ay isxaal waraysteen kadibna uu islamarkiiba siiyey waanadan tahriibta ignoor gareeya dalkii naystay gareeya shaqada abalay gareeya ciddii adfatays garaysa iimeella u seen gareeya cv ku ataaj gareeya markii la risiif gareeyo qoy soo ribalay garayne idinku riyalays gareeya tahriib isrimayn gareeya rafaad in la fays gareeyo rag nool in la seel gareeyo ransam la dhimaan gareeyo magafe wax roob gareeyo maankiina ku seef gareeya dalkiina si dhawn gareeya isaga ku sarfayf gareeya arsaaqad ka seej gareeya dhulbeereed siidh gareeya cuntada sabalay gareeya yaraan ku sagsiidh gareeya quluubta yunayd gareeya qabyaalada istab gareeya qabiil rifiyuus gareeya yaan laydin dhifaydh garaynin ragyuu idin yuus garaynin yaqiinta isdiil garaynin mid kale ku istoor garaynin mabdiga istroon gareeya allaa idin halab garayni dalkiina istaygareeya haddaba markii xaal halkaasi marayay ee wiilku intaasi uu sheegay waanada ah dhallinyaradii ayaa dhankoodana dhallinyaradii ay ka soo jawaabeen hoga tusaalayntaasi uu bixiyey amaba uu siiyey bal aan mar kale sidaa u jawaabeen soo dhoweeyo abwaan aadan muuse haybe oo inoo haya waxay ku jawaabeen dhallinyaradaas iyagina waa jawaabeenoo midda kale sababtan iyagina dee eeg waxa weeye laynkii ay uu raacay bay raaceenoo taana waxaan ka soo qaatay niyo waxaad moodaa in af soomaaligiiba iminka caruurta wadankii joogtaa waxay interest garaynayaanoo kan iyagaaba kula hadlay ingiriisida marka waa waa luqadii way wada gaadhay soomaaligii luqadii waa wada gaadhay garayntanu ma aha o mid qurbe ilaa wadankiiba laga isticmaalaa soo koobi gare iyo maxaa la yidhahdaa ma mariboogaraysa iyo iyo koolgaree iyo waan miskoolgareyey ma aha waxaan halkan halkanuna marka waa heer caalami wey bahashi midab baxal qurbuun ku joogta ma aha maaha waa heer caalami
iyagiina markaa garayntiiba uga bilaabeen ninkooda igaa u jawaabeen
iyagiina garayntiiba uga bilaabeen waxay yidhi waxay ku yidhahdeen adigu maad istaygaraysid nolosha egseebgaraysid intood soo fisid garaysay feekeeshin balaan garaysay fasaxaad injoy garaysay four weeks stay garaysay fiya caldarive garaysay fuluus aada sbeen garaysay dhar faashina weer garaysay lacagtii finish garaysay sawtaad ka filii garaysay maxaad u falay garaysay haddaan lagu fiidh garaynin lagu finance garaynin mani mani lagu fan garaynin folos ha telin garaynin nimcaa fayn garaysateene haddaan laydin halab garaynin lacag laydin bay garaynin guryo laydin gif garaynin laydin lugaftar garaynin balcar soo muuf gareeya sharciyada sharciyada kansal gareeya qurbaha dhoonlay gareeya dalkiinana loof gareeya
hadday waxaani dhab kaa tahay bololkaasa sharciyadiini tuura oo waddanka us inaadeer maanta haddii imika inagaba inaga bilowo haddii maanta layda warbaaraha kansal gareeyo soo noqda de waa nin weliba dee waxa weeye ma jirto labaatan cudurdaar baa la sheegayaa maxaan ku idhahdaa dibdib baa laga wareegayaa ayadana waxaan aada uga helay waxay ku yidhahdeen inanka fulish ha talgaraynin macnaha been ha sheegin miya waa halka dhalinyarada oran jireen naga daayo tii bay uga dhigaan
beenta naga jooji bahasha nooga dhig maxaa la yidhahdaa naga moos waa fulish ha talgarayn bay dhahan aye aye marka isagana xabadaasi u dhibanahayna daabti naga daa bay yidhahdeen adaga adaa aamin naga daa bay yidhahdeen marka iminka halkaasay taasi inoo joogtaa inaadir waana dee wax jira oo dadku ka siman yahay aad iyo aad aad iyo aad marka aadan haddaan ku weydiiyo n maxaa kaaga soo noqda bulshadii markay kula hadlaan ama ay maqlaan dhalinyaradii wax ma ku qaataan ma fahmaan sheekada inta leega orisa taxanaha warniyahow waxa weeye horta suugaanta dee iyada waa in qudheeda la obdheyd gareeyaayo allah ha u naxariistee abwaanadii qarnigii sagaal iyo tobnaad noolaa ee aada garanaysa ee murtidoodu ay dhumucda lahayd ee dee maaragtay dee aanu wax kaga dayano sidoodii maanta hal abuurka nooli wuxuu tirin kari maayo bulshadaana xukuntaa aada iyo aad wax badan baan tiriyey oo maxaa la yidhaahdaayey dee gabaya oo dhinac walba taabanaya oo tahriibta ah haddii allaba kuu roon yahay tahriib iyo deegaan iyo dhinac walba haddana waxaad moodaa in kuwan aan sidan u isticmaalay ay ka saamayn bateen kuwii kale sababtuna waxa weeye waa noloshii dadkay saamayn ku leeyihin oo dad badan oo da iminkana dhegaysanayaa wixii sida maaragta waxaan wuxuu markay wax jira aad ka hadasho waaqiciyadii aha ha aada iyo aad marka waxaad u dooratayba inaad qaadato luqadda ingiriisiga iyo ereyada iska soomaaliyoobay ama aadka loo adeegsaday aan odhan soomaaliyoobay ha ha niyo markay markay dhali markay dhallinyaradaasoo kale noqoto iyo qudhooda waxa weeye markaan xabaddan tiriyo ayaan mid wanaagsan oo aan ingiriisda ka ilaaliyo soomaaliyana u hoosgeliyo dabeetana gabaygiibay jeclaanayaan iyo suugaantu wixii ay ahayd aada iyo aad intiiba isu darsanayaan aad buu mahadsan yahay abwaan aadan muuse haybe mar kale dhegaystayaal ayaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan bacaweysin waana wanaagsan gabagabadii barnaamijka ayaynu maraynaa ee aynu markaana dib u jalleecno islamarkaana aynu ku wada nasanno waaye waaye iyo weliba codka fanaanka maxamed saleebaan tuweer aniguna garaadkii kaa gaabsan waaye adna garashadaadii igaraabi weyde aniguna garaadkii kaa gaabsan waaye adna garashadaadii igaraabi weyde dhibta aan habeenkii dhaxantay guura awada ku dhuume dhibta angilayanay gargaari mayside gudcurkaan habeenkii dhaxantay guura
heestaasi gufaaca ayaan dhegaystayaal ku soo gebagabayn doonaa guud ahaanba barnaamijkeenni cawayska washington ee toddobaadkan tan iyo tinu barnaamijkan oo kale a isugu iman doona waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo naftanguyo jiiladhagaadhihoyde waqularoorka sidangeen horweyne
barnaamijkii caweyska washington ayaad dhegaysanayseen waxaynala socotiinaya cabdixakiin maxamuud shirwax halkaad nagala socotaana waa v o e markana waa barnaamijkii hambalyadii heesaha waxaa inoo hayaa ibraahim xasan daandure iyo weliba caasha ibraahim aadan
waa mar kale iyo barnaamijkana heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha ibraahim oo toddobaadkan heese walwanaagsan ayaan dhegaystayaasha u haynaa sida toddobaad walbaba aan samayno baldhabaallada ugu horeeya ee aan dhegaystayaasha u hayno tan ugu horrayso waxa uu naga soo gaaray maxamed nuur maxamuud baadiyow loo yaqaano iyo muumino xuseen maxamuud gobte iyo waxay yidhaahdeen jaamac xasan cilmi sahnuuni iyo farduus maxamed diriye jaamac cali same iyo zemzem daa'uud faarax zeman iyo waxay yidhaahdeen samiiro cabdulaahi maxamed suusan iyo deeqo cumar aadan degan warsame xaashi cumar iyo waxay yidhahdeen yaasiin axmed cabdi yaska iyo cabdiweli cusmaan imaan iyo cali baashi cabdirooble iyo cumar cabduqaadir cabdiraxmaan oo ku magac dheer faaruuq xasan cabdi maxamed xasan waawaay iyo bahjo yaasiin nuur bilan iyo axmed cabdikariin xasan axmed bikey iyo yuusan cabdi khaliif forex iyo waxay yidhaahdeen yunis axmed jimcaale ugaaska iyo ikraam nuur maxamuud iyo maxamed xasan kaafi cadnaan maxamed axmed waxaana dhammaantood ay taani u darayaan siciido cabdiqaadir ibraahim iyo cabdi samed cabdi cali oo arooskooda uu ka qabsoomay muqdisho waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin kala kulma bashosh iyo barwaaqo dhambaalka dhinacayga ugu horreeyan ibraahim waxauu naga soo gaaray aabe abuukar cumar wehliye hooyo safiyo maxamed cubaadi iyo adeer cismaan cumar wehliye waxa uu ku magac dheer yahay gasgas iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer cali cumar wehliye xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer maxamed cumar wehliye xaaskiisa iyo caruurtiisa eedo caasho cumar wehliye eedo sahro cumar wehliye iyo eedo khadiijo cumar wehliye eedo aamino cumar wehliye eedo safiyo cumar wehliye iyo ugu dambayntii awowe cumar abuukar cumar waxay dhammaantood iyagoo isku duubana tahniyad mehera u dirayaan arooska siciid xasan yuusuf iyo aroosada khadiijo abuukar cumar oo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd bishan februari afariyo tobankeeda sanadka laba kun sagaaliyo toban ducada waa xaggiina baa liiri waata ibraahim bal u ducee siciid xasan iyo khadiijo abuukar oo meherkoodu ka dhacay muqdisho afariyo tobankii bishan arooskiina aamiin aan idin leenahay ee banaheedin kala siiyo ubad qeyr qaba bashbash iyo barwaaqana ku noolaada dhammaalka nacaasho waxa uu naga soo gaaray huud xasan aadan iyo isxaaq huud nuur aadan tolmer loo yaqaano iyo aadan cabdi nuur soomaali iyo xuseen wardheere kalame geesdiir iyo waxay yidhahdeen xuseen macalin cali aadan iyo cabdi xasan aadan iyo maxamed aadan maxamed iyo cabdixamiid isxaaq huud cabdiraxmaan macalin isxaaq aabe shariif xasan cali iyo hooyo xabiibo maxamed shiniyow farxiyo maxamed cabduleh iyo nuur aadan maxamed iyo dhammaanba asxaabta waxaanay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna taaniyad gaarsiinayaan shariif xuseen maxamed iyo muno shariif xasan cali oo meherkooda uu ka qabsoomay bardaale waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiina meherkaas waxaan leenahay eebaha idin horseedo guur kheyr qaba anigana aamin ayaan raacinayaa heesta ugu horreysa barnaamijka ibraahim oo noo soo qobo joog iyo fadhiba nacay salaamaad labadiiba waa la diiday joogna lama rabo fadhina ma rabiyo maxaa la rabaa markaas inaad sisido
salaamaad waa hees cajiib ibraahim oo heestan kolley hore uma maqal yaa ku luqaynaya waa hees ka madeesii hore waxaa ku luqaynayaa cabdulla segsaag
sibadkae yo tahanaa markaasaanu jaarin adajebee goortaas yeganta fuushu sibadkae yo tahanaa markaasaanu jaarin dawmajalaade haddanabaadu jifee jogiyow fadhibanacay jogiyo fadhibanacay halkan maanta jooge sidaw majalaadeen haddanabaadu jifeen jogiyow fadhibanacay jogiyo fadhibanacay halkan maanta jooge jiniqdahawdku jirku biyaha dhigi way xareedu jabalkiu galacaleeday jiicida sida jiniqdahawdku jirku biyaha dhigay way xareedu jabalkiu galacaleeday jiicida sidaanis bay dilay la jalbeebtankeede jogiyu fadhibanacay jogiyu fadhibanacay halkan maanta joogi
waa tahay waa tahay joog iyo fadhi banacay salaamaad codka waxaad maqlayseen fanaanka cabdalle maxamed segsaag dhinaca dhambaalada mar kale haddaan jalleecnana dhambaalkan gacanta ku haya ibraahina waa tahaniyad meher oo farxad leh ayaa la yidhi dadka dirayana waxaa ugu horraysa hooyo raaxo maxamed aabe maxamed cabdi cali mukhtaar cabdiraxmaan cusmaan canab cabdiraxmaan cusmaan iyo nasre maxamed cabdi iyo nasre shuuriye xasan iyo duniye mukhtaar waxay dhammaantood tahaniyad iyo bogaadin u dirayaan cabdiweli daahir maxamuud shooli waa la weynaaday shooli ibraahino waa wiilkayga iyo firdowse maxamed cabdi oo meherkooda uu ka dhacay gobolka afdheer degmada jarati lixii tobankii bishan februari ee sanadkan laba kun sagaal iyo toban taniya taas la midana waxaa u diraya cabdiweli firdowse maxamed xasan dhubcay iyo cabdifataax cusmaan xaaji iyo jaabir cabdulaahi iyo kuushane waxa ay leeyihiin cabdiweli firdowsa noqda labadii uu meherkooda u horseedo guur loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caananoo loogu duceeyey annaguna aamiin ayaan raacinayna aamin waxaa dhambaalka nacaashu nooga yimid weriye cabdiwahaab aadan cabdiraxmaan gacmo dheere iyo cabdulaahi xaaji xasan iyo cali xasan axmed firdowsa xasan axmed ilhaan xasan axmed axmed cabdulaahi geedi gaabow muuse maxamuud bakar aadan cabdi faadumo daahir sheekh cabdiqaadir xasan maxamed gardhuub shamso sheekh axmed maxamed cabdi faarax dhammaan waxay hambali u dirayaan udgow aadan macalin iyo mustaf jeele isaaq oo arooskooda uu ka qabsoomo gobolka baay gaar ahaan degmada ufurow waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulmaa nolol raaxo badan ee banahyada kale si ubada qaanqabo aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinaya intaadan heesta labaad ee barnaamijka soo qaban dhambaalkan gaaban saaxiibada soo dirsaday aan u akhriyo dhammaan baa la yidhi reer barrow eedin iyo dhammaan reer xuseen weriir iyo dhammaan reer cali xasan dhammaan reer macalin roobow dhammaan reer cabdiraxmaan barrow iyo dhammaan reer maxamed gooris iyo dhammaan reer yuusuf xuseen iyo dhammaan reer isaaq cali dhammaan reer ibraahim cali iyo dhammaan baa la yidhi reer cabdinuur barrow waxay kala joogaan baa layidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahaniyad dhalasho oo farxad la u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa layidhi cabdilatiif barrow eedin iyo xabiibo yuusuf cali oo wiilugu dhashay degmada bardaale ducada xaggiina leh waaye ducada xaggiina xaggiina xaggiina golahayaal fiican baan nahay waxaan ugu ducaynaynaa wiilkaasi ku dhashay degmada bardaale beyeed in ilaahay u ka dhiga midkii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamin waxaan casho dhegeystayaashan u soo qabanaynaa heesta abaabul waxaa wadajir ugu luqaynaya shankaroon axmed yuusuf iyo cabdi tahliil warsame
inay ahay ayaantii horaayeen isaraginay cisqigaad abuurtay ayaa igu ekaadoon ama kaa ka qaado naftidii irdhee inay ahay ayaantii horaayeen isaragnay cisqigaad abuurtay ayaa igu ekaadoon ama kaa ka qaado naftidii irdhee ma ilowday mise waad adkayso waad abaabulaysaa ma ilowday mise waad adkayso waad abaabulaysaa baxbaxayo ilabiyaalayaalaan kuweeganaaye ama roob arooriyo reer ooman helaybaad iimanka deeqde sida ubaxbaxayo ilabiyaalayaalaan kuweeganaaye roob arooriyo reer ooman helaybaad iimanka deeqde ma ilowday mise waad adkayso waad abaabulaysaa ma ilowday mise waad adkayso waad abaabulaysaa dharceeden ku ildogsanaya indhahayga nuurkiyo waxaad tahay adduunyada tanka eeganaye iftiin subax arooriyo ilayskii cadceeden ku ildogsanaya indhahayga nuurkiyo waxaad tahay adduunyada tanka eeganaye ma ilowday mise waad adkayso waad abaabulaysa ma ilowday mise waad adkayso waad abaabulaysa
adiguba waxaa tahay onkodkiyo hilaaci
dhambaalka aan hayo waxaa la yidhi annaga oo kala ah sumayo sheekh nuur salmo safiye iimaan sawaad cabdulaahi ismaxaan deeqa abshir nuurto maxamed ziina muuse cabdulqaadir daahir d j ayuu ku magac dheeryahay iyo hanad muuse iyo axmed cali baashi buu ku magac dheeryahay iyo maxamed sheekh nuur waa m j waxay dhammaantood tahaniyad meher oo farxad leh u dirayaan lamaanaha aan kala dhicin baa layidhi waata aad baan oga helaa marka lasoo qoro qoraalada noocan ibrahim lamaanaha aan kala dhicin lamaanaha iscalmaday arooska baa la yidhi saciid xasan yuusuf iyo aroosada khadiija abuukar cumar oo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd afar iyo tobanka bisha februari sanadka laba kun sagaaliyo tobanka ducada waa xaggii nabi ali ibraahim oo tii hore duceysay tiranaa ducaynaya arooskaasi ka dhacay magaalada muqdisho ee dhex maray saciid xasan yuusuf iyo khadiijo abuukar cumar waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii barakooba ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamin waxaa markana noo baaqayaa cabdi naasir macalin roobow iyo cabdiraxmaan cabdi guudle iyo muhaab aadan murubow iyo cabdisalaan cabdulaahi hareeri iyo sudaysi maxamed keerow reer barow eedan waxaana ay jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan cabdilatiif barow eedan iyo xaaskiisa xabiibo yuusuf cali oo wiil ugu dhashay degmada bardaalo gobolka baay oo ay leeyihiin ducadu waa xaggeenna soo barbaar ayaan leenahay wiilkaasi
anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalkan si qurux badan loo soo qorayna waxa uu naga soo gaaray cabdifataax daahir maxamuud shikinow iyo ismaaciil daahir maxamuud shikinow iyo sidoo kale cabdirasaaq daahir waa dhammaan ilmo daahir maxamuud shakino waxaa kaloo ku jira cabdiqani daahir cabdiraxmaan daahira ku jira warda ku jirta maka daahira ku jirta faa'ise faarax shacbaan shukri faarax shacbaan maxamed amiin faarax saciid yacquub cabdiraxmaan iyo ayatiin waa cabdi yacquub iyo ayatiin xasan aadan iyo qabuul yacquub iyo caasho yacquub waxaa sidoo kale dhambaalkan ku jira adeer xasan sambul iyo adeer cabdulqaadir cabdow ibraahim iyo sidoo kale fardowse abuukar fawsiye daahir iyo shindha geedi iyo cabdiweli ismaaciil daahir iyo maxamed cabdifataax daahir iyo farxaan cabdifataax daahir iyo sudays cabdisheekh iyo cabdinaasir maxamed maxamuud iyo nishe ibraahim cabdi iyo abshir cabdulaahi wardheer iyo saaxiibo kaloo fara badan baa layidhi oo halkaan lagu soo koobi karin dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan cabdiweli daahir maxamuud sholli iyo fardowse maxamed cabdi oo arooskoodu ka dhacay gobolka afdheer degmada jarati waxay ugu duceynayaan cabdiweli iyo fardowse in ilaahay uu ka dhigo lamaanihii su'aaya ubad khayr qabana kala helaa aamiin xaggii heesaha ayaan haddana jallaacinaa caasha haye waxaan dhegaystayaasha u soo qabanayaa heesaan ibraahim oo si weyn u jeclahay labalaba laysu raaci caawa labadeenna labalaba mase lamalamo labalaba iyo lamalamo waxay ahaataba labalabaa laysu raacay marka caawa labadeenna baa la leeyahay nuur caraale iyo waxaa ku wada luuqaynaya hodan macalin
abshiro hawad madadan intifa
codkii nuur caraale iyo hodan macalin ayaan intaas ku dhaafaynaa xaggii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa dhambaalka dhinacayga ugu dambeeya ibraahina waxa uu naga soo gaaray assalaamu calaykum ay marka hore lagu soo bilaabay marka xigta baa layidhi annagoo kale ah cabdiwahaab isxaaq xasan nuur iyo cabdulaahi cabdiwahaab isaaq iyo shamso cabdiwahaab isxaaq iyo hodan cabdiwahaab isaaq iyo hooyo farxiyo cabdulaahi iyo xawaluul cabdulaahi inbiyo cabdulaahi faadimo cabdulaahi hodan cabdulaahi shamso cabdulaahi iyo cali isxaaq xasan iyo raxme isxaaq xasan iyo aamino isxaaq xasan hooyo nuunaay xasan iyogu dambayntii anas cabdinaasir aadan madgas iyo saaxiibo kaloo fara badan kamas baa ku jira dadkani waxay kala joogaan baa la yidhi boosaaso qardho baydhabo gaarisa waxaanay tahnid aroos u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa la yidhi maxamed cabdulaahi iyo sidoo kale samsam aadan maxamed oo taariikhdu markay ahayd labaatankii bishan februari ee sanadkan laba kun sagaal iyo tobanka arooskooda uu ka dhacay baydhabo jannaay gaar ahaan xaafadda baa la yidhi berdaale ducada waa xaggiina waa tahay arooskaas waxaanu ku ducaynaynaa in ilaahay ku dhigo midkii barakooba ubad kheer qaba lagu kala helo wili caano gabar iyo caano aamin dhambaalka nacaasho waxa uu nooga yimid agaasimaha idaacadda higsi maxamed xuseen axmed daacad iyo nuur ismaaciil sheekh iyo cali maxamed xasan cali hindi ismaaciil cabdi ibraahim sanka iyo shariif yuusuf cali liibaan maxamuud sheekh liibaan boolow iyo cali cusmaan goomey iyo xuseen axmed tifow farxaan xasan cumar cabdulaahi axmed cali iyo fanaan xasan kaafi carabow ha ka tegana bay yidhahdeen bashiir cali daahir iyo xaaskiisa fartuun cabdisheekh iyo caruurtooda waxayna dhammaantood taaniyad gaarsiinayaan aabe xasan yuusuf xasan kaafi geesdiir iyo hooyo ayaan cali sheekh oo dhowaan wiil uu ugu dhashay muqdisho gaar ahaana degmada shibis wiilkaasna waxaa loo bixiyey zubayr xasan waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo zubayrkiisa weynaada oo waalidka iyo dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinaya heesta ugu dambaysa ee barnaamijkan kusoo xirayna ibrahin oo dhegeystayaasha usoo qabo ilow ilow waxaa ku luqeynaya maxamed axmed iyo caashe cabdow iyada ayaanan dabcan ibrahin oo kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa idiin soo jeedinaya caashe ibraahim aadan caashucuud iyo ibraahim xasan daandurey intaan mar kale kulmi doono haddii alla idmu waa ibrahin iyo caasho idin leh nabadgelyo
guud ahaan idaacaddii iyo barnaamijkii hambalyada iyo heesuhu waa naga intaa dhegaystayaal heestaasi ayaannu idinku dhaafaynaa tan iyo kulantideenna dambena waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
ansilmaadi forget about it low sahaw low sahaw low sahaw low sahaw ciddu cidan anigu falay mahayne amarka ilaahay baan la oolin karayne amarka ilaahay baan la oolin karayne inanku arkuwaan doonayay adhuwant siyo